raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsudayaal duhur faylaha ka dhowaada qodobada warkaana duhurnamoonka door korona idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhugunsadayaal wafda ku dareera guddiga doorashooyinka heer federaal oo hodeeri magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kurii dhallinyare oo awshay si aan arxandareenka dili magaalada muqdisho ahlu sunna wal-jamaaca oo eedan kuloolinjeedeedii howlgalka midooda afrika ee amisom ee dhismo kiyaala magaalada muqdisho oo guddoomiye shaqaalihii dhisaay qaar kalena dhamadan qaar kalena dhaawacan qaar kalena weliba ka jarana dhismaha hoostiis maxkamadda gobolka banaadir oo xukun karidii milkiilihii hay-adda san reseje wararkii inta dambeeyey gurceel iyo madaxweyne qoorqoor oo hadallo doona akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal weliba ankudoor corona hogaamiyaasha ruushka iyo britain oo khadka taleefanka kuwada hadali ka hor shirka la madalsinya ee g t duhurufayla dhugunsudayaal weliba duhurnimada talaade u taariikhda miilaadiga weliba ee ka beegantaa labaatiyo iyo toban iyo tobanaad sanadka lamaada kun labaatiyo iyo kowka intaasi weli baahna qodobadii warkaana hiraam duhurnimonka door koroonaya haddana ka dhowaada dhugunsudayaal warkii duhurnimo oo faahfaahsan duhur fayla dhegaystayaal wafdo ku dareera guddiga doorashooyinka heer federaal oo hadeeri magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaci saciid maxamed nuur iyo faahfaahinta warkunin fiidye wifdah usa hogaamiyow gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro iyo hubno kale yogeeg hadeeri magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaj garoonka diyaaradaha shaata gaduud airbort ee magaalada baydhabo waybaha ka dhawaayay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka koonfur galbeed mudane yuusuf abdulqaadir iyo hubno ku tirsan isla guddiga intaasay kudib madahda ayaa qaybta v i b da ee garoonka diyaaradaha shaata gaduud iskoog waraysaday meelaan marhayd howlaha qabanqaabada qabashada doorashada xildhibaanada golaha shacabka gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro ayaa waybause sheegay in ujeedka magaalada baydhabo iyo onkooyan useeya wadatashi iyo sidii la bilaaban lahay hanaanka doorashada golaha shacabka oo mardhow la rajeeyahay in si rasmi dalkan ku bilaawata sidoo kale gudoomiye ciro ayaa waybause sheegay in dhowaan aqabkii doorashada la kaqabadan lahay iyo hadeersiiyo doonaan goobaha doorashooyinka iyo ka qabsoomi doonaan
mahadsanyo saciid maxamed nuur oo faahfaahinta warkaas hanin koobay dhacdo murugal ayaa weliba xalay xillo dambe ku dhiiday gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda oo basiibka ee degmada wada jir kureed markii kureed dhalinyare awshay ee kadili toorey sida la sheegay tooreytaas iyo weliba awkan ku dhoway wadno odaygii la dili waliba da-diis haytay ilaa iyo lixdan sano jar walibana laka magacaabo jaray cismaan qarbo gar buuje welibana ee caankahay suuqa degmada wadajir oo shaqaysaday wararka ayaa weliba sheegahana in kuriika dilkaas usujaysidii laka magacaabo jiray cabdilqaadir cismaan qarbuuje welibana da-dis laka tilmaamay labaatan sano jar qaar kumid ee dadka ehelada oo dariska le-e ee odaygala dili iyo warbaahinta la hadleen iyo ona ku warbiyeen qaabka falkaas andhiya
aniga waxaan ka warmaa ina lilah horto ina ilihii raajicuun mid oo suuqislannahay garbooj la dhahaayo oo suuqaas weyn aan iskul dhacsineyni wiilkiisa isla cawadaan cishaanayto wax ku dhuftay mid toorey wiilkiisna waaye anaga waxaan suuqaan joognay taleefoonaa nala soo diri isagoo oo la qaaday isbitaalka lagu qaaday isbitaalka marka laga soo celiyaan xaafadda ammaane isagoo meyd ah wiilkiina waa baxsaday aniga halahaasaan ogahay marka wiilkaasaytoy waxaan ka warmahay booliis walaa militari wixii magaalada jooga in lasoo qabto haddii kale adhow walaalihiisa aas haddin dhib kala isgaarsinaa wallaahi waxaa maqlay wiilka horta ogol gurigiisa qolka degan yahay guriga odaga waayo gurigoodta waa wiilkiisa waay moo wiilkaa hadduu caas uu yahay hataa banaan ma geenaysad guriga qolka deganaya aldhehe qolkiiso soo gala jira waa iska fur jiri balwadna waa leeya wiilka jaada cunaa jaadkiisa qolkiisoo ku cuni jira aldhehe odaga musuxad buuri ataa walaaliis raashin waa jiran waa gala jir qolkiisoo iska seexin jira caawa waxaa la dhehe dhalada qolka oo dhalada odaga iyo gabdhihii isla fiira sida ay ku baashaalayeen uu gale odagon banaanka u jira marka dhaladii ninkaanayto si camal cawad dhal mu fiirsi jiran bee caawa qolkaa maxaa soo geli ama ciyaalkii ataa shakay qaadeen waxaa maqan kule odagaa soo gala ciyaalkiia dheheen aabba soo socod aabba soo socod ninkaan meeshii dhalada waa ka soo bixi lee aabbii oo socod mididii waa ka hor keenale sida aan maqalne mid walaalkiis ee kalaa soo baxi mididii waa ka sii yaale ninkan waa isdaba bursadeen waa gaar waay odagii usoo laabtay wiilka kale odagii sidiiyaa marka isbitaalka lagu qaaday adii labaatan laba ilaa labaatan jir waay meelahaas labaatan afar ilaa labaatan labo meelahaasu jiraa wiil halay qabta wiilka halay qabta dhahay halay qabta halay qabta dhahay waa soo araray ilbaabkii aan fag soo siiyey odaygii oo tuuray ku taallo oo aan arkay oo wiilkiisan agtijoo ag joogo markii meeshii aan fiirinay meeshii waa aragnay waa aragnay markii dambe mootan soo qabanay dadkii mootada ku qaadayaan ahay mootadii markaan ku qaadnay waa isbitaal oo korontada ku taal oo dawadaag agtiis ku yaalaan geynay markaan geynay odaygii waa jiifinay tooraydii dhiiggii hoos u dhacday marka daftarkii faleebooyin uu soo diyaarsanaya faleebooyin markuu soo dirin odayga marka marka waliba waa soo kacaa waa soo naxaa wuxuu leeyahay maxaa inta i keenay maxaa inta i keenay maxaa inta i keenay isagoo dhahay marka dambe b e c b e c uu yidhi adiga marka dambe sidee nafta ugu daysay laba jeer dhahay marka dambe nafta waa daysay adiga isbitaalkaasaaba ku daysay ilaa aniga waa dareemay marka inay nafta ka baxday ayaga waxay dhaheen marka odayga nafta kama bixin isbitaal madiina ha la geeyo waxaan dhahay odayga waaba dhintay maxaa isbitaal madiina lagala jirina markaasay dhaheen maya ma dhiman isbitaal madiina la geen ambalaasa idin saarayna isbitaalka idin geynina isbitaalkiiaan tagnay isbitaal madiina markaan geynay marka odayga yaa la jooga laydhay aniga ayaan dhahay deriskiis ayaan dhahay deriskiis maa tahay haa bis qolkiiyaan galnay odayga waxay dhaheen nafta waa ka baxday yaa kaloo jooga adeer iyo dad kale aa waayo mayaan dhahay haddaan wacanay haddaan sugayna aan dhahnay markii dambe magacay noo qoreen iyo sawaray qaadeen iyo meeshii ay sawar ka qaadeen odayga iyo wiilkaniyo mar badan aqayladooda ay soo gaaraysay xali ma aanay habeen hore waxaan maqlay odayga iyo wiilkii isku qaylanaya dhowr jeer hataa isigoo mindi u soo qaatay aniga oo ordayaan albaabka intaan gargar laga furaan ka celay hataa aakhirkaad anile ku dili doon asigoo dhahay
dhinaga kale wararka iyo weliba sheegahaynaa in murun badan ee muddooyinkii lahadhaafii murun murun badan ee hareeyay qoyskaas akhiiran weliba markaas sababtay in ariikaas aawshay gacantiiska dila dhacdadan iyo weliba layaab lanagatay dadka deegaankaas welibana markaas hadalhaynta geeka degmadeeta dilka fooluxun kureykaas aawshay injaysidii hogaanka ahlu sunna wal-jamaaca iyo weliba ku hadalana dagaalka degmada gurceel oo iyo kala jaran ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada galmudug oo isku dhin eh dagaalkaas ya sababay khasaare shargadiisan qoraal iyo ha qoran hogaanka ahlu sunna wal-jamaaca iyo weliba laha ka dhawaayay baaqyada nabadda ee hakubahi midooda mid sharaxiinta iyo baaqyada hakubahi ee waxgaradka walgoradka iyo siyaasiyiinta ee culimada soomaaliyeed sidoo kale ahlu sunna wal-jamaaca iyo weliba ee sheegday intii ee aqoonsanto jiritaanka maamulka galmudug isla markaana ee fadahayta in doorasho lindhonyi dalkiya kudheeda laakiin weliba ay xaqiijida intii ku xunta wala maamulka galmudug kuwada gurceel qoraalka ahlu sunnaha qorta welibaan qornay sodan ahlu sunna weliba ay ku xunta in ciidamada nabad ilaalinta amisom qeyb kunagadan burburinta cisbitaalada iyo goobihii gargaarka ee dowladda soomaaliya dhisti iyo in markaas iyo garab hasida hogaanka galmudug oo laku burburiyo hubkaas dad magaalada islamarkaana lakabarakiciya leeri ee dadka deegaankaas saaseyna weliba lakeeri qoraal ha ku bahi ahlu sunna anka dambeyn ahlu sunna ayaa weliba ankabaaqday beela caalamka iyo hay-adaha gargaarka dowladda in gargaar la deersiyay dadkii kabugtaalay gurceel islamarkaana xaaladii oo laku jawaaba warka kubay ahlu sunna wal-jamaaca iyo weliba haki-aday xilo maalintii saddexaad usagali dagaalka gurceel oo ndhexeeya galmudug iyo ahlu sunna wal-jamaaca dagaalkaas muddadii dareeri iyo weliba ka amuuday saraakiil shalgadiisan oo lamaada dhinaca ku shal jeeda hal qof yaa amuuday afar kalena goobtiya ka dhaawacmeen kureed markii shaqaale dhisaaye midkumida guriye midkumida guri kiyaala agagarka isgoyska zoobe waaxda degmada wadajir ee gobolka banaadir hakudumi baabuurta deg degee ambalaaska ee gobolka banaadir iyo goobtaha deereen welibana goobta ka qaadana meydkii oo dhaawacyadii goobtaas hakudeeri wararkii weliba oo sheegahana in dadka qaar iyo kajaran ee dhismaha ee hadumi ilaa haddana baadi gooblanka jara isla wararkii qaar waliba xaqiijahana in la hiri milkiilihii dhismahaas dhismaha dhismahaas oo lan diyaariya inti laka sameeya suuq caalami ah qaar kumid ee dadkii goobtaas ku sugnaayay iyo warbaahinta la hadlaya oona ku warbiyaan qaabka falkandhi
afar qofood aan kasoo baxan kasoo saarnaa danaga ku hadlaayo afar qofood waxaan ogaa hal qof hadda dadka qaar waxay leeyihiin laba qofood ma hal qofood ayaa ku jiray niyi marka amarkii loo dhawa xamasada qarabdeed aa meel meesha ahayd meherad meel oo meherad oo hadda oo goob ganacsi in laga dhigi rabo gudmadhu waa la dhisyaa taa muddo bil hataa ma dhisna gudoomiyaha waaxda jeneraal daawud degmada wareejada gobolka banaadir cabdirasaaq maxamed yuusuf ayaa goobjooga waxa oga warramay khasaaraha dhabta ah ee halkan ka dhashay iyo maamulka ee sida ay ugu soo gurmadeen dadkii halkan waxyeeladu ay ku soo gaartay bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wara waxaa halkan u magaceliyaa tifiga qaran tifiga goobjoog waa sidii tifi ugu horeeya oo meesha imaaday oo dhibka inuu ku hadlo markoo maamaadsantiin wariye cabdifiliin iyo dhammaan warbaahinta iyo asxaabta kale meesha ku jira gurmud meesha noo maagin oo nasiiyo marka waxaan leenahay afar xad afar xad waxaa meesha ka soo gudbaayan oo dhaawaca mid aad u daran iyo saddex goloo kale marka waxaa jiro mid kaloo dhimashaa ku jira gudaha oo hadda laga soo saaro inshallah rajadeena mid kastana soo saarno si degdeg loo saaro sidoo kale waxaa garab weyn laga siiyey maamulka gobolka banaadir oo ku socda agaasimaha howlaha guud ee gobolka banaadir masraxalaya asigoo tiimkiisa oo noo socda waxaa rajadeena inshallah midka meedka ka u jidhay inaan soo bixin karo sida ubaksada badan idinkana waa waa ku mahadsanyihin
mararka qaar sidan oo kaleya mararka qaar iyo weliba dhiyaasi dhacdo tan oo kale in dhisme la dhisow ha kudum shaqaalihii dhisaay mee walku cusub magaalada muqdisho maxkamadda gobolka banaadir iyo weliba xukun karida milkiilaha hay-adda san research kureed dambe la kaheli hay-addaas iyo shaksiga matt brindon oo ay milkiilaha hay-adda san research iyo weliba maxkamadda gobolka banaadir ka helay eedeyma eedeyma markaas hanjeediye xafiiska heer ilaalinta ee guud ee qaranka taas oo met usafaafi jaray siraha qaranka weliba maxkamadii ku xukuntay ee shan san oo xabsi ah sidoo kale hay-adda sahan iyo weliba maxkamadda kama mamnuucday in gebi ahaanbi aan ku shaqeey korna soomaaliya kureed markii la kaheli ee dembiyo culus oo khatarka ah ee siraha qaranka med oo ay milkiilaha hay-addaas iyo horey weliba xeer ilaalinta han ku gudbiday dembe la xiriira faafinta siraha dowladda dalka soomaaliya weliba ku howlgalay hay-ada la keliyay wadamada shisheeye weliban inta badan ka shaqeeyaana qaar kumid intii u gudbiyaan siraha dowladda sarkaal sare oo ku tirsan howlgalka ahlusunna wal-jamaaca oo laka magaca oo la hadalay wakaalada wararka reuters iyo weliba ku warbiyey ee inti dareeri dagaalka ahlusunna iyo ciidamada dowladda iyo khasaaraha rasmiga goobta ku dhaladay sarkaalkan oo laka magacaabo xasan yare iyo weliba uuse sheegay in inti weliba uus xaqiijay intii amuudeen boqol iyo labaatan qof intii dagaalka usa dareeri oo dhexay lamaada dhina xasan yare iyo weliba saaslimada reuters xaqiijay in gurceel dagaalka muddada dareeri afartii maalmood ee ka dhaawacman ku dhawaad afar lix boqol qof oo oo shargadiisan sidoo kale waliban taasay ka daray in ahlu sunna iyo inka tanaasulo doono mowqif je oo ka eedan dagaalka ilaamaa ee ahlu galmudug iyo markaas warkalka sheenasa sidoo kale waliba is xusay in guduceel iyo weli kusuunyan islamarkaana iska caabiyi doonaan ciidamada dowladda ee dagaalka kala jara markii la fiiriyay tirada dhimashada iyo sheegdi ahlu sunna wal-jamaaca iyo waliba etato markaas ee ku badan tirada markaas ahlu sunaya sheegdi dhinaga kale waliba lahakuramaha dhinaga kale qaramada midoobey iyo waliba yana xaqiijiday in ku dhawaad in ku dhawaad tun iyo siyeed kun oo qofood oo shacabaya ku bugtaalan magaaladaas si kastaba haato xaaladda hadda waliba waato eedan degan ee ahlu sunnana waliba laha kuramahaya intii iska hareereyti ee jaamacadaha meelal erow oo kiyaala waqooyiga gurceel ee galgaduud sadaawa hadda xaaladda magaalada gurceel ee gobolka galgaduud faahfaahinta warkun waliban infiriase zahra mursal cabdiraxmaan waxaa saakay degan xaaladda gobolka galmudug gaar ahaan magaalada gurceel oo shalay uu ka dhacay dagaal aada u qaraar oo dhexmaray ciidanka dowlada soomaaliya iyo ciidanka galmudug oo dhinaca iyo xoogaga ahlu sunna wararka aan saaka ka helayna ayaa soo sheegaya in xaalada guud ahaan ay tahay mid degan waxaana sidoo kale lagu soo waramaya in ciidanku ay weli ku kala sugan yihiin goobihii shalay uu gobolka uga dhacay dadka deegaanka aynu saaka la hadalnay ayaa soo sheegaya inaysan jirin wax dagaal ah oo ka socdo balse waxaa la filan karaa mar waliba inuu halkaasi dagaal ka bilaaban karo maadaama labada dhinac ay weli is-horfadhiyaan saddexdii maalmood aynu soo dhaafnay waxaa ka socda dagaal xoogan oo khasaaro fara badan dhaliyay kaasi oo labada dhinac ay askar fara badan kaga dhinteen sidoo kalena waxaa ku barakacay dagaalka kumanaan shacab oo halkaasi ku noolaa magaalada iyadoo haatan laga soo deyrinaya xaalad nololeedka dadkaasi barakacay waa tahay zahra eedag mahadsantay dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo weliba lakwada intii saacadaha dareer hadal wariyaasha magaaladaas usoona ku warbiyi doono xaalada magaalada gurceel qoorqoor iyo weliba sidoo kale ee sheegi doona mowqifka galmudug ee ka eedan dagaalka gurceel oo gali maalintii afraad oo dhexeeya ahlu sunna iyo ciidamo usa taabacsan madaxweynaha galmudug cabdi kaariye qoorqoor iyo dhowaan la hadla doona warbaahinta waana ku hadli doona xaalada gurceel iyo laka eri qoraal kooban oo laha ku qoray boga maamulkaas axmed cabdikaare iyo weliba uus horeen qaaday go-aan dagaal oo haay in laka wajaha ahlu sunna oo bartamihii bililaha dhaafiya la wareegtay gacan ku-haynta magaalada gurceel ee galmudug dhinaca kale wararkii weliba sheegahana in xaalada hadday tato eedan degan welina weliba laha ku warama in intii oo ishor fadhiyaan lamaada dhin oo dagaalka ku dhexey ahlu sunna iyo weliba hadda ku suguntaa aagga jaamacadaha weliba markaas dhufeysi adag ka samaysatay magaalada waqooyishe mijaarta ilaa hadda xaalad kale oo juge oo lamaadi dhina isla madilu kureeba hub in is aruurso lamaadi dhin hegshee madilu kureeba si kastaba haato dagaalka gurceel iyo weliba sababay khasaare shalgadiisan weliba burbur xoog la hadeeray magaalada weliba saaslimada ee bugtaalay qoysas badan oo dhibanayaal dagaalkaas ku dareera dulaadka magaalada meelo warkaas dhegeystayaal sinku koyahay waliba waa idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka madaxweynaha ruushka iyo ra-iisul wasaaraha britain weliba kuwada hadlena arrinta isbedelka cimilada iyo xaaladda afghanistan iyo reedhanagadowka qorshaha wadajirka iyo wadaxaajoodka ee longorodow heshiiska nucleer-ka iran george bonson iyo weliba uus ogolaaday in xiriirka u k iyo hadallaletay ruushka usanhaynako markaas hadda bilaado oo soo jiraan hay usoona tilmaamay in la baahanya in heshiis kasta markaas in heshiis markasta la feeriya oka jarasonta laka eedaya oo markaas la baahanya in lasii in lasii wada ra-iisul wasaaraha ayaa weliba xaqiijiyay in xubnaha joogtada ee qaro golaha ammaanka qaramada midoobay iyo dalalka weyn ee dhaqaalaha adduunka iyo la baahanya in markaas walbada markaas iyo ku eran isbedelka cimilada iyo heshiiska nucleer-ka ee iiraan dhalagalay warkii sugun sidaalsan kula dareertan raadiyo baydhawantan inkaga intan u kulmaan warkan lamada ammaan allah